أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus ka idiin heysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah faahfaahina dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo mid ka mid a imaamyada masaajida wadanka mareykanka ayaa ka sheekeeyey sida loo dhalan rogay soomaalida ku hayaantay wadamada gaalada maleeshiyaadka wada tirsan murtadiinta ayaa ku dagaalamay magaalada marka ay wilaayada shabeellada hoose xaflad ballaarna ay ku qalin jibinayeen in ka badan afartan arday oo baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday isbitaalka guud ee magaalada jilib ewla saamiga ee jubbada dhexe maamulka islaamiga ee degmada buu'a qablowla saamiga ee hiiraan ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay xalaqaad diini ah oo ka socda mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaaladaas يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha jamaadul aakhar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo geesiyada towxiidka ee ka jihaada wilaayada jubbada hoose waxay shalay weerar culus ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala inta u dhexeysa deegaanada buula guduud iyo baarka oo ah deegaana hoostaga magaalada kismaayo allah fadligiisa weerarkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay laba kale dhanka kale waxaa la baahiyey sawirada gaari cabdibila ah oo u saarnaa qori dhashiika ah oo murtadiinta looga gubay qarax dhowaan ka dhacay agaarka deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellada hoose waxaana sawiradan kasoo muuqanayay gaariga oo basbaalay iyo sidoo kale qorigii ku rakibnaa isagana halkaasi ku gubtay iyadoona allah fadligiisa gaariga boolbool uu kala faniinay waxaana qaraxaasi allah fadligiisa murtadiinta looga dilay toddoba askari murtadiin oo ah kuwa baangaraafta maraykanka uu tababaray iyadoona lagu dhaawacay hal askari kaasoo dhaawaciisu yahay mid garaab ah mid ka mid a imaamiyada masaajida wadanka maraykanka ayaa ka sheekeeyey sida loo dhalan rogay soomaalida u hayaantay wadamada gaalada faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba cabdisalaan cabdiraxmaan xasan oo ka mid ah imaamyada masaajida ku yaala gudaha waddanka maraykanka ayaa waraysi laga qaaday waxa uu kaga sheekeeyey qisooyin uu goobjoog u ahaa oo muujinaya sida diinta looga saaray soomaalida aaday waddamada shisheeye gaar ahaan maraykanka iyo waddanka kanada waxa uu imaamku soo qaatay qisooyin ay ka mid yihiin hooyo iyo carruurteeda oo aan garanayn nebi maxamed salaallahu calayhi wasalam carruur aaminsan in hooyadood ay abuurtay iyo sidoo kale lamaane soomaali ah oo ilmaha isaga dhalay xarig aan xalaal ahayn iyadoo imaamka uu bidhaamiyey asbaabta ugu weyn ee arrintaasi horseeday waa kan isagoo imaamka ka sheekaynaya qisooyinkaasi argagax leh sidoo kalena digniin u diraya soomaalida u hayaamaysa wadamada shisheeye marka waxaan rabaa meeshaan marka inaan dabageliyo mid yar oon waalidiinta marka aan soomaalida weliba specially fariin ku socoto waay si arintan aynan u dhicin oo kale waalidiinta marka waa inay dhegaha furaan waxaa dhacday wiil weynin badan oo ilaaha weyn oo dhowr iyo toban kun sii dhow ama dhowr iyo toban jir ah baa dugsiga iyagu keenay hooyadiisa ay ii keentay waxay igu tiri sheekh cabdisalaan wiilkan qur-aan ii bar markaasaa waxaan ku iri okay qur-aan maan baraynaa ha haye magaciisiyaan qoray waa ayadiina way iska tagtay wa ficlan cunugii marka waxaan iri maadaama nin weyn uu yahay bal waxba qur-aanka hadda ha kula degdegine bal mustawihiisa diineed bal meeshuu jooga aad wax ka ogaatid markaasaan ku iri asalaamu calaykum ma yaqaano marka wacalaykum salaam xataa ma yaqaano markaasaa waxaan ku iri magacaa magaciisuu ii sheegay markaasaa waxaan ku iri ilaahay ma taqaanaa hadalkayga aada u dhagaysta ilaahay ma taqaanaa baan ku iri markaasuu igu yidhi ilaahay ma garanayo nebi maxamed ma taqaanaa ma garanayo marka anigi marka waxaa is iri soomaaliyaan kula hadlaayay cunugana marka dee af soomaaligii inuusan garanaynin waa arkayay marka waxaan is iri midda af soomaaligu cunuga garan layahay bal ingiriis kula hadal markaasaa waxaan ku yidhi do you know god aan ku iri do you know allah markaasuu igu yidhi maya weligay ma maqlin ugu dhax weligay mama maqlinba waxaa ka hadlaysaa i never hear what you talking about markaasaan okay aan ku iri waxaan ku iri marka ibraahim baa la dhihi jiray wiilkaas waxaan ku iri ibraahimow yaa ku abuuray who created you markaasuu igu yidhi my mom created me Hooy- hooyadayba ay abuurtay buu igu yidhi marka su-aasha aan qabaa waxay tahay oo anigu aan waalidiinta maraykanka iyo yurub meeshay doonaan ha joogaane joogo su-aasha aan weydiinaya waxay tahay cunug intaas guri lagu hayay oo ilaahay kuma cadaabee ku soo weynaaday xaaladaa iyada eh ee aadan dugsi iyo masaajid iyo diin midna aadan geynin sidaa ku weynaade waxa aad ka rajaynaysa muxuu yahay ee hooyadii allah u naxariista maad ka sugaysaa marka berrito mar qubuuraha gaaladu ku geynaya wayna dhacday arrintaas aniga keliya ma ahane y- ninaan saaxiibo nahay oo maxaa maaragtay axmed jaamaca la yidhaahdo oo canada joogo meeshan edmonton tabtaas qisada qiso la mid ah buu asna ii sheegay macallimiin kalena way ii sheegeen arrintaas ma fahan oo tiro badan yani iyo ilmaha oo maaragtay aan diin waxba ka garanaynin oo wax ay uga bilaabantay aynan jirin hadda qisadan aan idiin sheegayay u dambaysay cunugan waa un hadda miitaal un baan usoo qaatay wax ka daran baan arkay hooyo waxaan arkay ilmo wadato oo aan ilmihii aniga marka aan u qaybiyey macnaha falayer oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam siiradiisa ka hadlaaya ayaan u qaybiyey gabdhay wadatay oo gabdho waaweyn oo laba ah markaasaan waxaan flyerkii aan qaybiyey labadii gabdhood baan siiyey markaasaan ku iri meeshaan flyerka maxaa ku qoran fiiri markaasay igu dheheen prophet maxamed ma taqaanaan baan ku ihi profet maxamed ma garanaynay ku dheheen waa laba gabdhood oo waaweyn oo qaangaara hooyadoodna ay- ay la- ay la joogtay markaasaan waxaan ku ihi iyadii baan kusoo jeestay waxaan ku ihi ilmahan meeshaan joogo oo intaan leegay qaangaarka ah ee nebi maxamed garanaynin maxay tahay markaasaa waxay tiri anigaba ma garanayay igu dhahda hadalka imaamkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli hogaamiyaha maraykanka silibiga donald trump oo uu qorshaynayo sidii soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka intooda badan loo soo tarxiili lahaa isagoo iminkaba qaaday tallaabooyin tarxiilka ku saabsan jazaaka allahu khayran walaalka abushiiba maleeshiyaadka wadatirsan murtadiinta ayaa ku dagaalamay magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose tafaasiisha warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen marwaan maxmed wararka ka imaanaya magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in halkaas ay ku dagaalameen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riidada soomaaliya dagaalka ayaa yimid kadib markii xarunta gobolka shabeellaha hoose marka ay isku qabteen gudoomiyaha degmadaas ugu magacaaban maamulka riidada koonfur galbeed iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa dagaal in muddaha socday ayaa dhinacyada halkaasi ku dhex maray waxayna wararku sheegayaan inuu ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah halka ay waxyeelo ku yeelatay dadka shacabka ah mid ka mid ah saraakiisha maamulka riddada degmada marko oo dhacdadaasi ka warramay ayaa yidhi wallaahi shaqaal yaraa dhacday miyaho waxaa isku dhacay ciidankii istaafnimada degmada iyo gudoomiyii ku-xigeenka amniga ee degmada istaafkoodii isku dhacay in hal askari ah ku dhaawacmay sidaa inta aan ognahay wallaahi xarunta gobolka ee hees meesha ay xabadaha ka dhaceen ee, meesha meel u dhow isbaalka jabriil macalin barow yiraahdaan jooga aniga markaas xabadaha ay dhacaayeen markii aan ku baxnayna annagaaba xataa dhexgalnay oo- oo oo istaajina xabadihii dhacaayay Ee, maxaa la yidhahdaa waxay isku qabteen kaalalka hadda la sameynayo kaalalka liida waa dhaqan iyo caado ay leeyihiin maleeshiyaadka murtadiinta oo dhexdooda marar badan sidan oo kale u dagaalamay khilaafaadka u dhexeeya mas-uuliyiinta dabadhilifyada ah ayaana keenay in maleeshiyaadku ay labada dhinac u kala saftaan jazaaka allahu khayran walaalka marwaan xaflad ballaaran ay ku qalinjibinayeen in ka badan afartan arday oo baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday isbitaalka guud ee degmada jilib cule saamiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cuthmaan axmed dhuubow waxay ahayd xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen dadyow aad u fara badan iyadoona xafladda shahaadooyin lagu guddoonsinayey in ka badan afartan arday kuwaas oo bartay cilmiga caafimaadka ardaydan ayaa in muddo ah waxa ay wax ku baranayeen cusbitalka guud ee magaalada jilib iyadoona ugu dambeyn ay xaqiijiyeen hadafkii waxbarasho goobta lagu dhigayey xafladda oo ahayd mid si weyn loo qurxiyey ayaa dadkii ka soo qayb galay waxa ay daawadeen bandhig ay samaynayeen qaar ka mid a ardayda kuwaas oo soo bandhigayey wax ka mid ah cashiradii lagu soo baray muddadii ay ku jireen barashada cilmiga caafimaadka waa maxay bareeknaamsiya waa xaalad dhacda inta lagu guda jiro uurka waa taas labaatan isbuuc kadib waxaan lagu aqoonsadaa laba calaamadood oo ugu weyn in gabadha barashirkeeda uu kor noqdo iyo in kaadida markii baaritaan lagu sameeyo in borotiin laga helo maxaa sababa kalaamsiyada waxaa la xiriiri karaa marka ugu horeysa ebida inay dheecaamo sunna soo dayso caloosha hooyadana inay zaa'id ay u diiqmato cunug uurka ku jirana in difaaciisa uu isbedel ku imaado fitaminska waxaa loo qaybaa laba qaybood labadaas qaybood oo kale kuwa ku milmo dufanka iyo kuwa ku milmo biyaha shaqooyinka ay qabtaan fitaminiska tubermode growth waxay sare u qaadaan koritaanka tubermode reproduction waxay sare u qaadaan taranka tubermode and healthy figure waxay sare u qaadaan caafimaadka iyo kor- iyo awoodda murqaha tubermode nerval activity waxay sare u qaadaan shaqada neerfaha tubermode normal appetite waxay sare u qaadaan qofka si noormaal ahaan inuu u qaato cuntadiisa
mid ka mid ah howlwadeennada isbitaalka ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ardayda soo baratay cilmiga caafimaadka ay ka howlgali doonaan qeybaha kala duwan ee isbitaalka maadaama in muddaha ay waxbaranayeen loona baahan yahay in markaan wixii ka dambeeya ay ka mid noqon doonaan dadka ka shaqeeya xarunta isbitaalka afar dufco oo saddex maanta ay qalindaminayso iyo mid maanta u hartay hal sano intaas waa sida guud isbitaalka marka qaybtiisa waxbarashada ah ama janaaxu tacliimi waxyaalaha uu bixiyey waxaa ka mid ah waxbarasho free ah sida arkaysiin de waa maanta ardayda ayada ahaa oo maanta afarta dufco ahaa afar dufco isbitaalka jiray maanta gacanta ku hayaan oo kuwa muslimiinta u khidmaynaya isbitaalka marka waxyaala uu bixiyo waxaa ka mid ah inuu ardayda free wax ku baro waana mas-uuliyadda isbitaalka loo aasaasay awalan oo muslimiinta lacagtooda u gashay labo isbitaalka qaybtan waxbarashada waxay soo kordhisay inay dadka shaqaalaysiiso maadaama aqoontii ay soo saarayso oo maanta ardada noo fadhida kulli waa wada qaadanaynaa waa job creation waxay dhihi jiray oo ah shaqa abuuran samaynagu sababta haddii tacliin jirin ma imaanayso macnaha alxamdulilah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isna munaasabadda ka jeediyey hadallo u badnaa dardaaran ayaa waxa uu maamulka cisbitaalka iyo ardayda qalanjibisayba kula dardaarmay in dadka bukaanada ah ee soo gaaraya xarunta cisbitaalka ah loo dhimriyo islamarkaana loo sameeyo adeegyada caafimaadka maadaama iyagu ay yihiin dadkii bulshada wax u bartay qof walboo ardadan ka mida waxaan insha allahu tacaala u dardaarmaynaa dadaalkiisa iyo juhdigiisa inuu sii wado oo cilmigiisa inuu sii korsado macallimiinta iyo mataqaanaa iyo maamulkuna ay idiin sii wadaan hadduu ilaa idmo ardada camal ayaad ku jirtaan oo ummad aad u adeegeysaan bulshada adeegeedii ayaad ku jirtaan isbitaalkan weyne aad arkaysaan khidmaadka muslimiinta loo hayuu ka midi ummadda aad u adeegeysaana idiin imaanayso dadku ugu jilicsan wey qof caafimaad qabo ordaya idiinma imaanay waxaa idiin imaanaya qof bukaan oo xanuunsan oo waayeel leh oo dhalinyaro leh oo ilmo yaroo sakiira leh intuba waxay idinka rabaan kaalmo iyo garab istaag iyo weji furan iyo mataqaanaa farxad inaad kusoo dhaweysaan idinka rabaan dhakhtarku waxa uu wax ku daweeyo waxa ugu horreeya dalaaqatulwejhi qofka inuu weji furan uu ku qaabilo oo uu si mataqaanaa fiyow oo caafimaad qabto farxad leh uu ku waraysto oo yidhaha see lagu hayaa sakrigaana marka wuxuu u baahaya sabir adkaysi ilaahay dartii inaad u qabato camalku ikhlaas kaa noqdo niyadaada aad wanaajiso subaxii markaad soo shaqo tegayso waa inaad soo niyeysato inaad u adeegayso ummadaada ummadda nebi maxamed inaad badbaadinayso waa inaad u soo niyeysato taa usoo baxdo wey taana insha allahu tacaala waxay kugu ilhaaminaysaa in aayaddii qur-aanka aad tusaalaheedii aad kale aad noqoto qofkii naf nooleeya fakaannamaa axya annaasa jamiican inaad niyeysato naf badan oo muslimiin oo dhiban inaad ilaahay uu sabab kaaga dhigo badbaadada ugu dambeyn ardayda ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin waxaa sidoo kale abaalmarinno la siiyey qaar ka mid ah ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaankii laga qaaday
jazaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan maamulka islaamiga degmada bua qable wila islaamiga hiiraan ayaa abaalmarin guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha hore ka gashay xalaqaad diini ah oo ka socda mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaaladaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen cazaam carafaad munaasabadan oo ahayd mid abaalmarino lagu gadoonsiinayay ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaanka maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ee wilaayadda hiiraan uu ka qaaday ardayda wax ka barata xalqada cuhmaan ibnu cafaan oo ah xalqa diini oo ka socota masjidka deegaanka halaale ee hoostaga degmada boqa qable ayaa ka dhacday bartamaha deegaankaas munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada boqa qable odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale waxayna ardayda wax ku bartaa xalaqada ka socota masjidka deegaanka haraale soo bandhigeen xeerka uu gaarsiisan yahay cilmiga ay ku barteen xalaqaadkaas فنحن طلبة حلقة عثمان بن عفان العلمية لقرية هرال فنشكر الله تعالى على ما من به علينا من النعم في هذه الحلقة النموذجية وقد استفدنا في هذه الحلقة علوما كثيرة مثل التفسير والفقه والعقيدة والأحاديث فأصبحنا بحمد الله علماء فأهلا ومرحبا بالضيوف الكرام ونقول لكم أسعد الله مسعاكم وكثر أمثالكم فنشكر أيضا بمكتب الدعوة إلى الله لولاية هيران الإسلامية قال فرعون فرعون وحو يري ذروني إدايا أقتل أن دلي موسى موسى وليدعو هو يرتيه ربه ربجيس إني أنا أخاف وحنك بقيا أن يبدل إن بدل دينكم دينتين أو أمس أن يظهر أو موجي في الأرض أرضك الحديثة الفساد فساد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الله كران نقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مبنانا لمسلم قف مسلم أن يهجر إنه كهجر أخاه والالكيس فوق ثلاث ليال سدح مالمود وحك بذن يلتقيان أي كلمان فيعرض هذا أو جيستو كان ويعرض هذا كان كلن أو جيستو وغيرهما وحان غير وحان غير بذن يبدأ نكي بالله بالسلام سلامة نك بالله sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka iyagoona bogaadiyey horumarka dhanka waxbarashada ah ee ka jirta deegaanka haraale ilaaha ku mahadsan maaragtay raggaas odayaasha ah oo juhdi iyo dadaal badan galay waa ugu mahad celinaynaa walaayadii iyo maaragtay qaybta bahda oo waxbarashadane waa ku mahad celinaynaa inay dadaaleen mahaddaasna ilaaha u sugnaatay dadaalkaasna waxaa iskale maaragtay macalimiinta ardadayna maaragtay meel fiican oo kaalin wanaagsan ayay ka soo baxeen jahli waa mugdi aqoonna waa aftiin aftiin ay muujiyeen aad iyo aaday u mahadsan yihiin walaalayaal ilaah waa mahad iska leh annagoo maanta xafladdii joogna oo deegaanka haraalo marka labaad waxaan mahad celinayaa walaayada degmada buuaqablo oo nagala qayb qaadatay dhammaan intii muxuu ahay ka soo qayb gashay ardadii ayagana waajibkooda gudatay dhammaan waa mahad celinaa mahadaha ka gaarto waa waa iftiin hadda noo ifay insha allah waxbarashadana waxaan jecelnahay in muxuu ahaaye aan kusii soconno rag iyo dumarba waxaan dardaarmayaa in wax la barto adduunyada wax lagu kala hormari waa waxbarashada diinta islaamka intaasi kadib waxaa la iclaamiyey ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaanka iyagoona maamulka islaamiga ee degmada boqa qable oo abaalmarino guddoonsiiyey ardaydaas imtixaanka la qaaday ee xalqada cuhmaan ibnu cafaan annamuudajiya alcilmiya maxaan ku idhahdaa ka socotay masaajidka waxaa kaalinta koowaad galay haystana boqolkiiba boqol darajo ahaan ardayga la yidhaahdo deeqow aadam cali sidoo kale kaalinta labaad waxaa galay haystana boqolkiiba sagaashan iyo shan ardayga la yidhaahdo cartin cabdi xasan jaa'isada la wareeg kaalinta saddexaad waxaa haysta maxaan ku idhahdaa keenayne darajo ahaan siddeetan iyo shan alwaalid faarax cabdi caalim insha allahu tacaala allah u furo cilmiga isagane hadiyadiisa ah la wareego maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ee wilaayadda hiiraan ayaa si istabajooga u booqda goobaha waxbarashada deegaanada hoostaga degmada boqa qable iyagoona u kuula gala xaaladaha guud ee bulshada ku dhaqan deegaanadaas jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas suxnimo andalus waxaa inoo suurtageliy oo aan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalaha iyaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warkaas suxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak